أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dowladda riddada masar ayaa qorshayaal ka dhan ah dowladda xabashida etoobiya ka wada dalalka eritariya iyo jabuuti munaasabad lagu caleema saarayey malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay ardayda madrasada umu camaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe munaasabad lagu maamuusayey haween bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo bulshada ku dhaqan degmada caalbuur ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ah la beegsadeen xarun murtadiintu ugu talagaleen doorasho gaaleedka oo ku taalla xaafadda goday makane ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaana xilliga qaraxa gudaha xarunta ku sugnaa saraakiil iyo askar ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay weerarkaani waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu soo qanimaystay laba qori oo ak afartan iyo toddobo iyo booshaskooda dowladda riddada masar ayaa qorshayaal ka dhan ah dowladda xabashida etoobiya ka wada dalalka eritariya iyo jabuuti nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi ee noo hayaa kadib burburkii ku yimid wadaxaajoodkii khilaafka biyo-xireenka alnahda dowladda masar waxay bilowday qorshe ay doonayso inay cadaadis ku saarto dowladda xabashada etoobiya kuna horumariso dekedaha istaraatiijiga ah ee jabuuti iyo eritareya qorshaha cusub ee masar ayaa ilwareedyo ku sugan qaahira u xaqiijiyeen wargeyska the nation oo fadhigiisu yahay imaaraadka carabta waxaanay xogtu tibaaxaysaa inay jiraan heshiisyo qarsoodi ah oo masar ay ku ballanqaaday inay ku casriyeynayso dekedda casab ee eritareya iyo marsada dooraale ee jabuuti waxaa la sheegayaa in masar ay rabto in marka hore ay ballaariso awoodda dekedahaasi islamarkaana ay u samayso meelo ay ku xihan karaan maraakiibta dagaalka sidoo kalena xarumo martigelin kara ciidamo tababaran labada dekedoodba waxay ku dhow yihiin marinbiyoodka caalamiga ah ee baawalmandab oo ah albaabka koonfureed ee badda cas oo dhanka kalena ah waddobadeed muhiim ah oo isku xiraa dhulka loogu yeero bariga dhexe qaaradaha aasiya yurub iyo bariga afrika etoobiya oo si weyn ugu tiirsan dekedda dooraale ee waddanka jabuuti gaar ahaan gaadiidka iyo kala wareejinta badeecadaha ayaa muddo dheer waxay ka soo horjeeday dadaallo ay dalalka deriska ku raadin rabeen inay joogitaan dhuleed ama ciidan ku yeeshaan badda cas ilaha qaar ayaa sheegaya in heshiiska eritareya la dhammaystiray intii lagu guda jiray booqashadii uu qaahira ku tegay madaxweynaha eritareya siyaasaf werki dabayaaqadii oktoobar halka heshiiska jabuuti ay si gooni a uga wada xaajoodeen saraakiil masaare iyo jabuutiyaan ah waxaa la sheegay in labada heshiisba ay ka kooban yihiin casriyeen lagu samaynayo kaabayaasha si loo suurtogeliyo in maraakiibta dagaalka ee masar ay ugu shuban karaan shidaal islamarkaana ay sahay uga heli karaan labada dekedoodba heshiiska masar iyo jabuuti waxaa kaloo ku jira hagaajinta waddooyinka iyo kaabayaasha ku xidhan dekedda dooraale oo maraakiibta uu maamulka qaahira ugu talagalay inay ka howlgalaan ay ka mid yihiin gujisyada kuwa wax burburya iyo kuwa xamulka ee qaada ciidamada iyo diyaaradaha ilaahii hadda heshiisyadu waxay sharciyeeyeen joogitaanka militariga masar ee labadaasi dal ayuu yidhi qof xoogaal ah oo la hadlay the nation isagoo intaasi ku daray in maraakiibta dagaalka masar ay si joogta ah u booqdaan labada dekedood arrintan ayaa timid iyadoo dowladda dabadhilafka ah ee masar ay dhowaan shaacisay in gebi ahaanba uu burburay wadaxaajoodkii iyaga iyo etoobiya u dhexeeyey ee ku saabsanaa khilaafka biyo xireenka alnahda oo bilo ka hor si rasmi ah bay axmed xarigga uga jaray
mahadsaned abusheyba munaasabad lagu caleemasaarayey malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay baadana dal siinka sheega beryaalkan bootis baabuur iyo bajaaj bulshadee badanaayay baa ii bokool beeshii jiribliba war qobsadaayay bahadii eelgood iyo boqolaal mujaahidiin sare ewa bannaankii bishaaro ballan iskala galay bulshoy tan bishaar maha
waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey laguna caleemasaarayey malaaq xaaji maxamed nuur cabdulle malaaqa cusub ee beesha jilibleh ee degta wilaayada baay kaasi oo beeshu ku hogaami doona ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabadda waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee baay culimo salaadiin iyo qaybaha bulshada waxaana lagu qabtay deegaanka bootis ee hoostaga magaalada baydhabo ugu horreyn munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka kaasi oo si gaar ah ula dardaarmay malaaqa cusub awalan horta mayn derdeelaanka naqiibkaa la doorday antadgii kale ka doorday bootis ana roogno reer jilb iyo dooradeen kitaabgile ka dhagan hordhaan hoo ka dhagan maasi ka dhagan hordhaan gaabayaasi gaabanaanta kubaa kitaab ka dhagan muslimiinta oo diriska ah waa dadkada maamul ahayd siyaan hakin haada hakinjimaaba macnaa reer iblaan ertoy lankadi ilaahay isu ha doorday naqiib ilaahay isku waali maylin bahay dadka muslimiin inay walaalayo inay shal dheeray maya dhimadaase ummadda shal tabiiday ummadahaas ka jiid haada walagaatahaas ka jiid haani diriska iyo ummadaada hoggaamiyaasan walaala ka dhig aylikin aragnay malaag jilibley aylikin aragnay malaag muslimiinta nagoy ilaahay kitaabki ummadda ka gaami walbarashada ka gaami jihaadka geli salaada far soonka far sadaqada far intaasi kadib waxaa madasha xafladda ee deegaanka bootis ka hadlay suldaan ibraahim isaaq suldaanka guud ee beesha jilible
kollay walaalka dheegasen haddantu ku hadali hadda walaana ilaahay a doore maahin bini'aadam ma dooro aw hebel ma doorno kaas ma doorno ka doori male ilaa lanka walaa ilaahay aan doore marka maysin lanaa jazaakum allahu khayr sabaroy hay dulqaadadoy lankaasna hay aawiyoy garabna hay nagdoy walaalkan may lahaaha hadda suuna ilaahay kolley ha ilaaliyaa wanaagan in horka hadoogna umadung may baa kolley in horka hadoone wanaag kitaabka ilaahay yaan horka hadoona ini umadung may ku rajeena insha allah usanagada lanki qaa'idkii oo horka haw umadung may bwahasannagadan kitaabka ilaahay siyoona may laaraa inka kaalmayaan mujaahidiin ini nagada doonano dhammaanti oona waana inshal heri doogna saasaa ilaahay ku rajeeyaan ilaahay haddii ka raadli marka jazakum allahu khayr maylana mayla raayo islankaas walaalow adina sabar xubno kala duwan ayaa madasha caleemasaarka malaaqa cusub ee beesha jilble ee wilaayada baay ka hadlay waxaana ka mid ah suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha hareen isagoona si gaar ah ula dardaarmay malaaqa cusub iyo dadka u dhashay beeshiisa shaqaale ete walkii guuri doona bayluhun edeega doonta langwing i langyar inaadan edeegda yalkiin dooradi dadkan adan shaqey runtii dadkan marka may balana jazaakum allahu khayran masiinka deega walaalka jiliblo dhongni beeran falam arday masiinka anfaaw masiinka anfaaw lan kasta hola jii masiin daaji kormana shaqsuga way maysiinka deega maysiinka deegay ha ini marka insha allahu tacaala marka doorooyinka siin qobdo ini madaarista arday marka may buha qur'aanigi marka may buha arday dhiso waana furo inoonta dhalinyarada buraarijiyo marka ilaahi subxaana watacaala wadidis marka may bua dadkan horka antaasa siinka anface akhi marka malkiin doorona inontay dadkan beeroobi on falla malkiin dooron majarta lan onatay si hoolagi in daagsada un kasaana maniidhajar haddi jiliblena maniijara lan haddi jiliblena lan ontay beerti siin falada mana an kasaana maniijara maykiin dooranay ini kitaabka ilaahi subxaana watacaala nii maamul yakiin dooranay iyadan waa nii anfacaas ugu dambeyn waxaa madasha xafladda ka hadlay malaaq xaaji maxamed nuur cabdulle malaaqa beesha jilible ee wilaayada baay awalan allah subxaanahu watacaala ama hadayaan tanma markaas kabacdii harakatal mujaahidiin angama hadayaan emirkeen guuda ankama hadayaan tan xigtan waybaha emirkeena bay abar jacfar yaa ankama hadayaan walaayadan dadkan hadda marne sheer jilible leeraawo oo dagaawo bay hareeraheeda dagaawo oo qabanqaabadan iskule jalsinayo iskule yadana way lahaa haddii irhaa la nagadeen yaanka mahadaye hooyinka raallinaganeena kolley insha allah hal iyo raallinagaday wadoonka oo ay ahaa ee daciifame holle iinkaalinen liinkamayw ahaa walagalaasoo badiliin arna walmuuda doon marka kolley insha allah meeloo kaasas ku gaabaye muddooyinkii lasoo dhaafay qabaa'ilada dega wilaayada baay waxay dooranayeen ugaasyo beelaha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka ardayda madarasada umu camaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya horta marka hore allah mahad iska leh marka dambana harakada maktaba dacwa waxaan baaqa u jeedinaya waxbarashada inay noo labalaabaan noo xoojiyaan si aada iyo aada ardadana waxaan ujeedinaa inay ayagana dadaalaan macalimiintana kheyr allaha siiyo xarakadana kheyr allaha siiyo waxaan rabaa inay dacwada si fiican ay waxbarasho noogu labalaabaan noo xoojiyaan aadan yabaal waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii laga xoreeyey cadowga allaah dabayaaqadii sanadkii tagay ee kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kadib ku dhowaad muddo saddex sano ah oo ay duulaan gardarro ah kaga sugnaayeen cadowga allaah fisqi iyo fasahaadna ay ku faafinayeen mooryaanta oo xasan gurguurte kusoo daabulay deegaanadii sanadada badan ku naaluunayay hooska shareecada ee shabeellada dhexe siddeed iyo tobankii shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayay mujaahidiintu dagaal malxamad ah kula wareegeen aadan yabaal kaasoo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal murtadiin ah waxaana tan iyo xilligaas magaalada aadan yabaal ay ku tallaabsanaysay horumar dhan weliba leh faafinta dacwada iyo hergelinta kudhaqanka shareecada islaamka waa hadafka ugu weyn ee mujaahidiintu ay u halgamayaan isagoo arrimahaasi ka duulaya ayuu maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe dib usoo nooleeyey madaaristii waxbarasho iyo xlaqaadkii diiniga kuwaas oo ka mid ah ahdaafta ugu weyn ee cadowgu doonayo inuu ka tirtiro gayaga soomaaliya dhowaan warbaahinta islaamiga ayaa booqatay qaar ka mid a goobaha waxbarasho ee aadan yabaal waxaana goobahaasi waxbarasho ka mid ahaa madarasada umu camaara oo ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi gabdhaha muslimaadka ee wax ku barta madarasada umu camaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen dadaalka la geliyey iyo hamigooda waxbarasho ee ku aadan inay meel wanaagsan ka gaaraan fahamka diinkooda
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع waxaan halkan kasoo jeedinaa suurad ka mida suuradaha qur-aanka kariimka ah tafsiirkeeda suuraddu waa maki tirsiga suuradaha qur-aanka kariimka waa suuradda boqol iyo shanaad aayaadkeeduna waa shan aayadood suuradda waxaa la yidhaahdaa suuratu fiil asxaabtii maroodiga ayay ku magacaaban tahay suuraddiioo bilaabatay waa tanaa bismillaah allah magaciisa ayaan ku bilaabayaa allaha arraxmaani naxariista guud naxariistay arraxiimi naxariis gaaraaneed muminiinta ee dadka rumeeye u naxariistay inta rumaysa alamtara ma waadan ogeynin kayfa sida facala uu ku falay rabbuka rabbigaa biasxaabil fiili maroodiga asxaabtiisii alam yajcal alamiyowna ka yeel waaba ka yeeliyaye kaydahum dhabartoodii fii tadliilin halaag wa arsala alla wuxuu soo diray calayhim dushoora dayran shimbiro shimbirahaasoo abaabiilin kooxa kooxa ah bismi illaahi araxmaani araxiim waalcasri ina alinsaana lafii qusri anigoo ka mid ah ardayda wax ka baratahay madarasada umu camaara ee degmada aadibaal waxaana halkan kusoo gudbinayaa suuradda suuratalcasri qaaidaher ee taa saddex aayadood oo suuradeena imaamkii weynaa oo dhaha imaamu shaafici suurad kale haddaa la soo deji lahayna tanbaa ummadda dhan wada kaafin laheeday bismillaahi magac allah ayaa ku bilaabayaa allahaasoo arraxmaani naxariis guud naxariista allahaasoo arraxiima naxariis caam muminiinta u naxariistay wal casri sabankan ku dhaarta buu dhaha allah amba casirka sidaa u taqaana inal insaana insaankii lafii qusrin khasaaro dhexdeera buu ahaaday ila aladiina kuwii maahana aamunuu alla rumeeyey oo wacamiluu camal fale assaalixaati camalo wanaagsan oo watawaasow isku dardaarmay bixaqi xaqa oo watawaasow mar labaad isku sii dardaarmay bisabri sabarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu limaada khalaqana allah خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هو العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ما معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله
كم أركان لا إله إلا الله وما هي إث- اثنان وهما النفي والإثبات ما أعظم ما أمر الله به
أعظم ما أمر الله به التوحيد tani waa tusaale muujinaysa hadafka mujaahidiinta ka halgamaya bariga afrika kuwaas oo dhiigooda u horreey hergelinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in cizi iyo sharaf uu ku noolaado qof waliba oo muslim ah mahadsaned cabdiqani munaasabad lagu maamuusayey haween bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo warbixinta warkaasi waa kan walaalka casaam carafaad
يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا والكل بالجهد العظيم تألق فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن wilaayaadka islaamiga waxaa si istabajooga uga socda xafladaha iyo munaasabadaha lagu soo bandhigayo daayarta iyo dadka waaweyn ee ka takharuja goobaha waxbarashada ee ka furan wilaayaadka islaamiga waxayna heleen bii'a ku wanaagsan goobaha waxbarashada markaad indhaha la raraacdo goobaha waxbarashada waxaa indhahaada ku dhacya munaasabadaha heerarka kala duwan ay ku qalanjebinayaan da'yartay dadka waaweyn ee heerarka kala duwan leh
إذا عرق الجبين تلألأت عيناه بالفرح الكبير فأشرق طوبى لمن قد جد في وقت مضى من عمره عزما وبذلا markana waa dowrkii markaska khadiija bintu khuwalad oo faracyo kala duwan ku leh wilaayadda islaamiga gedo kaasoo qabtay xaflad lagu soo gebagabaynaya arday dhammaysatay alkitaaba walqira'ah farciisa degmada ceelcadde waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga gedo culimo u diin iyo marti sharaf kale intay socotay xafladdan lagu soo gebagabaynaya alqiraa'a walkitaaba kana dhacday hoolka weyn ee markaska khadiija bintu khoylid ayaa waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed bishaar waxaa ilaahay fadligiisa jalla wacalaa oo ilaahay subxaana wa tacaala aan uga mahad celinaynaa in maanta markas khadiija binti khuwaylid uu dufcadiisa koowaad intaanoo gabdho ahoo muslimaad ah oon shalay maartay maxaan ku rahdaa qur-aanka hingaadiisa iyo xuruuftiisa qorniinkeeda aan garanaynin maanta inay maartay maxaan ku rahdaa uu soo saaray markaskan dufcaad kaleetana ay daba taagan tahay horena kuwa kale ay uga baxeen waa ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala waa nicmooyinka ilaahay inaan uga mahad celinna aan laga maarmaanka tahay oo aanan koobi karin wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay gabdhahaasi maanta kitaabadii baad barateen qiraa'adii baad barateen hingaadii baa idiin kacday wax weyn hore u sii kaca waa inaad isku daydaan inaad macnaha maartay maxaan ku rahdaa ubadkiinniina aad ku tarbiyaysaan middaa iyada ah intaasaan idinku maarata waxaan kula dardaarmayaa macallimiintii juhdiga soo bixisayna ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariya juhdigoodii iyo dadaalkoodii hana sii wadeena sidoo kale ardaydii dhammaysatay alqiraa'a walkitaaba ee markaska khadiija bintu khuwaylid ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho qolaal waxaad ii sheegtaa oo kusoo dhowaataa xuruuful hijaaiya inta sadarka fuulayso tirsigooda marka koowaad marka dambena yaa akhri
sadarka kuwa fuulayo toban iyo laba waaye alif ba ta ta da da ba za fa ka ha a
walaal waxaad ii sheegtaa xuruufaha aan gadaashooda waxba lala xiriirinin marka koowaad tirsigooda marka labaadna xarfaha aan waxba lala xiriirinin ayaga xiriirsado lix waaye a da da sa ra
وإذا ما أنزلت وإذا ما أنزلت سورة سورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض إلى بعض هل يراكم من أحد din hal yaraakum min axadin waidaa maa unzilat suuratun nadara bacduhum ilaa bacdin hal yaraakum min axad annagu haddaan gabdhihii nahay dhowr qaybood baan isugu jirnay waxaan isugu jirnay gabdho sare oo hay ah kuwa dhexe kuwa farbar anigu waxaan ka mid ahaa gabdhihii farbarka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin farbarkina maantuu gebageba yahay waxaan aad u tamaninayaa waxbarashadaydii inaan sii wato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gebagabadii xafladda waxaa ka hadlay waaliga wulaayada islaamiga heegado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaran kala duwan waanu aragnay gabdhooyin yar yar ah oo marka hore wax la baray oo ducaad loo diyaarinaya laakiin hooyooyin saan isu xilqaamay oo waxa weeyaan dadkii waxa weeyaan guryaha joogay ah haddana maca daalika maanta ka baxay alqiraa'atu waalkitaaba annaga ka walaay ahaan farxaday noo tahay farxaddaan idinla qaybsanayna insha allahu tacaala maanta maste waad joogtiin cilmigiina maanta waa qiimaysan yahay waxaan u arkaynay gabdhaha muslimaadka ee halkan waxa weeyaan aayaadka lagu qoray ee halkan waxa weeya macallinka ustaadka uu ku qoray akhrinaya aan arkaynay sidai hingaad u barteen iyo sidai ugu mara dhaliyeen waa ilahay fadligiis jalla wacala maxay u baahan tahay marka koobaad shukrin marka labaad maxay u baahan tahay in la joogteeyo alqiraa'a walkitaaba inaad hee ka takhrujteen waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kulankan kulanka xigi doono hadduu ilaahay na gaarsiiyo safuuf fara badan oo qur-aanka inta xifdiyey boqol iyo toban afar laga dhegeysanaya in heli doono insha allahu tacaala insha allahu tacaala ilahay subxaana wa tacaala ha idiin barakeeyo markaska khadiija bintu khuwalid oo ah markas uu gacanta ku haya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo saara haweenka daaciyaadka ah wuxuuna faracyo kala duwan ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo جد وحرص همة وعزيمة الكل من نبع العلوم mahadsanid casaam bulshada ku dhaqan degmada caalbuur ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi ee noo hayaa يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمت أفكاره وشبابنا الغالي سمت أفكاره waa xalqadeennii shanaad warbixinada aan ku soo qaadanayna xamlada maktabka dacwadda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo lagu magacaabo xamlatul intisaaraat liahli tadxiyaata xalqadan oo ah midii u dambeysay waxaan ku soo gudbin doonnaa magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo ah halkii u dambeysay ee maktabka dacwada ka fuliyey xamlada dacwiga ah markii ay ka soo dhammaadeen degmooyinka kale iyo deegaanada wilaayada galgaduud waxay culimmada ugu dambeyn soo gaareen magaalada ceelbuura halkaas ayayna muddo isbuuca ka wadeen xamlada waxaana ka faa'iidaystay boqolaal dadweyne ah oo isugu jira reer miyiga iyo dadka ku dhaqan magaalada oo ka kooban macallimiin ganacsato haween iyo farsamayaqaanada ku shaqaysta farsamada gacanta masjidka weyn ee arraxma iyo sidoo kale markiska haweenka ee magaalada ayay si toos ah uga socdeen duruusta iyo muxaadaraadka culimmada oo dadku ay si weyn ugu tixanaayeen ugu dambayntii wafdiga maktabka dacwada ayaa magaalada ku qabtay munaasabad lagu soo gabagabaynayo howlihii dacwiga ee ka socday ceelbuura waxaana ka soo qaybgalay waxgarad nabadoonno haweenka magaalada iyo qeybaha bulshada waxaana jiray su'aalo dhowr ah oo halkaasi lagu weydiinayay dumarka muslimaadka ah iyagoo ka jawaabayay waxaad sheegtaa habeenaydii ugu horraysay ee safa iyo marwa dhexdooda sacyiga ama orodka ka samaysay habeenaydii ayay ahayd qofkii yaqaanaa soo istaago manasada ha yimaado suu uga jawaabo insha allahu tacaala bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan isku dayo su-aashaas jawaabdeeda waa haajara umu ismaaciil
su-aasha xigtaa waxay leedahay maa hiya almudda allatii xadadaha alqur'aanu alkariim liradaacati alawlaad
magacayga waa sucaad bintu sheekh cali su-aasha la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dhayo waxay u dhacaysaa sida tan muddada qur-aanka uu jaangooyo carruurta nuujintooda waa laba sano oo dhammaystiran
waayahay su'aalihii ayaynu ku guda jirnaa su'aasha saddexaad waxa ay leedahay maa hiya almar'a allatii lam tuulad
bismillaah magacaygu waa ikraam cali maxamed waxaa waa ummuna xawaa ummuna xawaa sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada maktabka dacwada ee xamlada qaybta ka ahaa ayaa halkaasi sidoo kale goobjoog ahaa islamarkaana kelimad ka jeediyey waxaan leeyahay ee mujtamaca iyo ehelka ku nool magaalada tan ceelbuur si guud si gaara gabdhaha muslimaadka ah ee macaahidda iyo maraakiista iyo xaafadaha meel walba diinta ku barto kitaabka alle subxaana wa tacaalana qaatay haddana uu fadhiyo u soo xaadiray multaqaha waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran si guud khayrkiina allaha badiyo oo adduun iyo aakhiraba khayrka jira allaha in kulmiyo adduun iyo aakhiraba sharta jirtana allaha inka badbaadiyo allaha inka ilaaliyo waxaad tihiin baalihii ansaarta ahaa ee kitaabka ilaahay qaatay ee yidhi naxnu ansaarullah abaalkiina allaha wanaajiyo
xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada ka fuliyey magaalada ceelbuur waxaa si weyn uga faa'iidaystay dumarka muslimaadka ah kuwaasoo isugu imaanayay markiska alrshaad ee magaalada waana mid ay si weyn uga ammaaneen culimmada mid ka mid ah dumarka muslimaadka ah ayaana goobta ka jeedisay kelmad ku saabsan ee dowladda ay qaateen بمناسبة اختتام دورة المعالم في طرق الثبات في محافظة عيلبور لولاية جلجذوذ الإسلامية فهذه دورة استفاد منها كثير من طالبات المراكز في المحافظة ومعلمات المدارس والمراكز ومديرات المراكز وقد ركز في الدورة مواضع مختلفة وأخيرا نهنئ ونشكر مكتب الدعوة لحركة شباب المجاهدين الذي بذل جهده ونفيس أوقاته لمحاربة الجهل ولنشر العلم ولإخراج العباد من الظلمات إلى النور فشكرا أيها المكتب شكرا ونشكر أيضا العلماء الأفاضل الذين كانوا مدرسين في هذه الدورة
ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha murasado oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa halkaasi ka jeediyey kelmadda uu kula dardaarmay haweenka muslimaadka ah waxaan kula dardaarmaa horta bitaqwallaahi fi sirri walcalan haddaad kaligiin tihiin qof kasta inay keligeed ilaahay ka baqdo si guud dadkoo dhan muslimiintan waa dardaaran guud gaar ahaan gabdhaha arrintaasu fursaddii aad ku sheekay laheeday inaad wax ku bareetid marka ilmahaaga iyo gurgaaga iyo waxaas aad ku mashquulsantaha maahane inaad fursadda kale aadan iska beerdaraynin oo wakhtigaada wakhti aad wax gadanaysid ama gurga aad joogtid ama wax qabanaysid midda kale waxbarashada madaarista keliya lagu akhrinaa oo wax lagu baranaaho markii la yimaaday gabdhuhu xafladaha ay yimaadiin waxyaabaha qurquruxda badan oo diinta ah iyo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista waxaa la rabaa in gurgana lagu haayo halkaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal xalaqaadka aanu ku soo gudbinaynay xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo la magac baxday xamlatun intisaaraat liahli tadxiyaata waxaana si ballaarna xamladani kaga faa'iidaystay kumanaan ruux oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud mahadsanid marwaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh